aynu ku bilowna wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax maanta ka dhacay degmada kaaraan ee magaalada muqdisho uu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira qaraxa ayaa la sheegay in lala beegsaday baabuur kuwa codbaahiyayaashu ku xidhan yihiin ee dadka lagaga wacyigeliyo xanuunka covid sagaal iyo toban faahfaahinta warkan waxaa magaalada muqdisho nooga soo dirtay wariyaha v o a saynab abuukar maxamed qaraxa oo ahaa meenada dhulka lagu aaso ayaa waxaa lala eegtay gaari uu ku xirnaa codbaahiye dadka loogu wacyigelinaya cudurka covid xilli uu marayay meel ku dhow xarunta degmada kaaraan ee magaalada muqdisho dad goobjoogayaal ayaa v o a u xaqiijiyey in qaraxa uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadka la socday gaariga la qarxiyey wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in qaraxa uu ku geeriyooday daroowalkii gaariga sidoo kalena ay ku dhaawacmeen qaar ka mid ah askartii ilaalada ahayd ee la socotay laamaha amniga dowladda weli wax war ah kama soo saarin khasaaraha qaraxa walow goobta uu qaraxu ka dhacay ay gaareen qaar ka mid ah ciidamada dowladda oo muddo kooban xidhay waddada aada degmada kaaraan sidoo kalena sameeyey baaritaano la xidhiira qaraxa waa markii ugu horreysay oo qarax lagu bartilmaameysado mid ka mid ah gaadiidka ku howlan ka wacyigelinta bulshada khatarta cudurka coronavirus xilli cudurka uu ku soo labakacleeyay waddanka islamarkaana maalmihii ugu dambeeyey ay sii kordhayeen tirada dadka u dhimanaya iyo kuwa uu soo ridanaya cudurka hay-adaha dowladda ayaa tan iyo markii cudurka covid uu ku soo labakacleeyay gudaha dalka ka bilaabay muqdisho oo lala ballaaran oo dadka loogu wacyigelinayo halista cudurka iyo sidii looga feejignaan lahaa islamarkaana loo xakameyn lahaa qaraxa ayaa ku soo beegmaya xilli shalay weerar hoobiyaal ah lagu qaaday xerada xalane ee saldhigga u ah ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika ee ka howlgala soomaaliya weerarkaas oo ururka al-shabaab uu sheegtay mas-uuliyadiisa war ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in ay baaritaan dhammaystiran ku sameynayso weerarka hoobiyaasha ah iyo duruufaha amniga ee ku xeeran weerarkan saynab abuukar maxamed v o a muqdisho